iskuulka cumar bin khadaab oo ka mid ah iskuullada ku yaala degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la aasaasay sannadii labadii kun iyo kowdii waxa uuna ka mid yahay iskuullada ugu horreeyey ee laga aasaasay degmada dhoobley maamulaha iskuulka cumar bin khadaab sheekh cabdulaahi maxamuud abiib ayaa ka warbixiyey aasaaska iskuulka iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray iskuulka iskoolkan in badan buu soo jiray ardo badan baa ka soo baxday macalimiintiisa qaybo badan oo ka mid ah waa ka soo baxeen waxaa la aasaasay laba kun iyo kowdii isagoon iskoollo waddanka ka jirin hal iskool oo waamo ayaa kolkaa wax ka bilownaayeen wax badan buu soo qabtay wuxuu ku shaqayn jiray kolkii hore dugsi hoose dhexe ardada ka soo baxda waxaa la geyn jiray ama waddanka dariska inta badan kismaayo ee dugsiga sare la geyn jiray saddex sano saddex sano dugsiyeed yay hadda ka takharujeen ay ka baxeen ardada maaragtay ee dugsiga sare intii loo sameeyey sanadkii ugu horreeyey oo ay ka takharujeen ardadu dugsiga sare waxaan soo gallay jumhuuriyadda soomaaliya dowladda federaalka ah dugsiga sare kolka la dhaho soddonkii isgool ee la soo xulay ee la marwan ahaan loo soo xulay ayaanu labaatan iyo saddex kaga jiray sumcaddaas kolkaasay noo bilaabatay sana dugsiyeedkii ku xigay waan soo dallacnay ilaa saddex iyo toban darajo aan kor soo kacnay waxaan ka mid noqonnay dowladda federaalk ee soomaaliya xagga dugsiga sare isgoollada tobanka lambar ee ugu heer sarreeya soo galay aan lambar sagaal kaga jiray intaasaan soo dallacnay maasha allah sanadkii hadda dhowaa oo kan hadda maaragtay sana dugsiyeedkii fasaxee hadda aan ka soo baxnay lahaa waxaan gallay jubbaland gaar ahaan dugsiga hoose dhexe aydadka dugsiga dhexe yaa waxaan ka gallay tobanka lambar ee ugu heer sarreeya ee muxuu aha jubbaland ayaan soo gallay maasha allah iskoolku marka saasuu maaratay sumcaddiisu usoo kacaysay uu una facwan yahay